Ayoutadu waa hab ay kooxo haween ah ay isku darsadaan lacago taasi oo marka ay gaadho muddadii lagu ballamay marba qof la siiyo. Habkani oo ku baahsan dalka aadna caan uga ah ayaa sanadihii dambe ahaa mid laga sameynayay iskaashi dhaqaale. Haddaba waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose oo iyaga fursad maalgashi u noqotay hagbada ama Ayoutada. Waxayna inoogu warbixiyeen sida ay fursadda maalgashi ugu noqotay habkan lacagaha la isugu dardarsado.
Aniga magaceyga waxaa la dhahaa Xaliimo Cabdiqaadir Cali. Waxaan ahay maamo Soomaaliyeed oo degan magaalada Dooble. Sababaha Ayoutada duruufo way iska jiraan oo wax badan baa jiro. Baahiyaa loo garaa. Baahidaasna ilaahay un baa dabooli kara. Laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin nin walbada dantiisa buu u galaa. Nin nin wax u kordhinaya ma jirto. Nin nin wixiisa ka qaadanayana ma jirto. Nin walbaba dan un baa isu keentay dadkaasoo danta iskaashata la dhaho camal oo wixii inay nin walba xoolihiisa uu aruursado uu ku keedsan karo qof kale oo bini'aadan uu ku kalsoon yahay. Shamac hoostiisa geli oo ku aruuri kuma aruursamayso. Haddaad tidhaahaa telefoon ku shubo kama kuma aruursamayso oo waa shaqsi keligaa eh. Dantii aan laheedna kuuma oofinayso haddii aad u baahato. Marka sababaha kalifaaya in Ayoutada loo galo waa inay xoolahaagii ood meel kale ku keedsatay keedsan karto ay noqdaan hadhowna markaad ma- aad- aad u baahato ee wax inay kuu taraan aad rabto aamina barre gashiin baa leen faa'iido weyn waay laakiinse haddaad labaatan kun maanta suuqa la aado waxba kuuma soo goyso kiilo sokor kuuma gado waxba kuuma gado laakiin ayuutada waa faa'iido waa la aruurinaya waa la aruurinaya bil bay gaari mise soddon haween oo isku darsan soddonka haweenka oo isku darsato maanta ruux baa la siin way ka foqaysaa biri ruux baa la siin way ka foqaysaa biri dambe ruux baa la siin saasaa lagu dhammaan haddana waa lagu soo wareegsan tii awood u haysa maalinta afartan ay bixin tii agood u haysa maalinta lixdan ay bixin tii agood u haysa boqol bay bixin tii boqolka bixisa lacag badan bay qaadan oo iyada waxaa loo aruurin shan beri Een, tii oo maarata agooda yareed oo labaatan ka dhiibtayna waxaa loo aruurin ah halka maalin marka sidaa un baan wax iskugu dardarsanaa ayuutooyinka dad i weydiisay faa'iido weyn bay noo leedahay innaga labaatan markaan haweennahay wax un bay noo tari marka saasaa ayuutada way fiican tahay ninkan bilcaanta aan ku jirinaha ha aruursato koleyba gurigaba haddaa joogta hataa kunka biilka kasoo haraba ha ka dhigato marka ayuuto kun shilin haddaad meel ku ridato way kuu aruuri bishii soddon kun ay kuu noqon soddon kunna waaba lacag badan